بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصحaaبه أجمعين أmا bعd qاla المؤلف رaحimه الlه وin rawa الraawi raawigu haddii uu wariyo caman uu ka wariyo qof huwa isaguba duunahu isaga ka hooseeyo fi sini xagga da-da uga hooseeyo aw iluqiyi ama la kulanka liqaagana waa sheegnay oo culummada wax laga qaatay aw amase fi lmiqdaari xagga qadarka fahada nawcu nawcaani huwa riwaayat lakaabiri can lasaaqiri waa akaabir ka warinayso asaaqir ayb haddii ninku uu ka wariyo qof isaga ka hooseeyo xagga da-da xagga liqaaga culamo la kulanka xagga qadarka iyo miqdaarka oo uga hooseeyo noocaasi waxaa la yidhaha riwaayat lakaabiri can ilasaaqir wa minhu isaga iyuu ka ahaaday uu ka mid yahay ay min jumlati hada nawci noocan guud ahaantiisa waxaa ku dhex jiro ka mid ah wahuwa isaguna akhasu waa mid ka khaasnimo badan min mutlaqihi kiisa la idlaaqay riwaayat laabaa'i can ilabnaa'i baa ka mid ah yani wa minhu riwaayat laabaa'i can ilabnaa aabbayaal wiilashooda wax ka warinaya dhinac marka laga fiiriya akaabiri asaaqir ay ku jirtaa waa riwaayat lakaabir can ilasaaqir leanna aabuhu waa ka wen yahay cunugiisa ayb haddana dhinac kale marka oo riwaayat lakaabir can ilasaaqir cumuumkeeda fardi kamida ayuu noqona dhinac kale marka la fiiriyana de waa khaas oo isagu hal noocu ku saabsan yahay oo waa wixii aabe cunugiisa uu ka wariyo laakiin alakaabir can ilasaaqir acamu min dalika dadaan isdhalin xataa waa soo gelaya ayb wahuwa akhasu min mutlaqihi wahuwa isaguna oo kan soo socdo riwaayat laabaa can ilabnaaga uu soo wado akhasu waa ka khaasnimo badan yahay min mulaqihi min muطlaqi riwaayati alakaabiri can ilasaaqiri kaas marka waa riwaayat laabaa'i can ilabnaa iyo wsaxaabati riwaayat saxaabati can itaabiciina ay ka wariyaan washayki riwaayatu shayki can tilmiidihi oo ka wariyay ardaygiisa wanaxwi dalika iyo wixii lamida ayb maxaa waaye marka faa-iidada ku jirto uu sheegi doonaa ayb waana iska garan kartaayo inaadan ma qalbi aadan u malaynin haddaad aragta marka kabiirun yarwi can sagiirin inaad uida inaadan u malaynin sagiirku inuu kabiirka ka warinayo ee la dabagediyey inaadan u malaynin ayb wa fii cagsihi kan cagsigiisa fii cagsi riwaayat alakaabiri can ilasaaqiri karatun badnaanshaa ku dhex sugan oo marka wuxuu ka wadaa riwaaya yani asaaqir inay akaabir ka wariso waa iska badan tahay liannahu maxaa yeeley huwa aljaadatu waa dariiqa almasluukatu la qaado alghaalibatu ee haalibka ah way sida badan bade nin yar inuu nin weyn ka wariyo waa badan tahay wa minhu waxaa ka mid a isaga marka midaani riwaayat asaaqir can ilakaabir man rawaa can abiihi can jaddihi qofka aabihii ka wariyey awowgii kasii wariyey midaan marka fulanu can abiihi can jaddihi waa riwaayat alasaaqiri can ilakaabiri wa faa-idatu macrifati dalika kaagaas garashadiisa faa-iidadeedana atamyiizu soocitaan waaye beyna maraatibihim la kala sooco ruwaadda maraatibtooda wa tanziilu nnaasi dadka dejintooda manaasilahum darajaadkooda in la dhigo waqad sanafa alkhaiibu waqad sanafa alkhaiibu khaiib wuxuu sanifay fii riwaayati alaabaa'i can ilabnaa'i aabbayaal wiilashooda ka warinaya tasniifan ayuu ka qoray wa afrada juz-an waxaa juz ku gooni yeelay latiifan oo yar fi riwaaya oo ayuu goo ayuu gooni yeelay waafrada wuxuu khadiib gooni yeelay juz-an latiifan juz oo yar fii riwaayati fii riwaayati asaxaabati can اtaabiciin saxaabadii oo taabiciinta ka warinaya wa jamaca alxaafidu salaax اddiin alcalaa-iyu xaafid اlcalaa-i khaliil bnu kiikaldiy alcalaa-iyu waa waxa uu ka mid yahay shuyuukhda shuyuukhda ibnu xajar ayuu u yahay sheekh oo ibnu xajar wuxuu yidhaha waqaala shaykhu shuyuukhina saasuu cabiraa waana nin marka musanafaadkiisu aad u anfac badan yihiin waa yacni usuuli waa muxadis baaric ah yacni usuulina ah ayb oo markaa usuulkii iyo xadiidkii waxyaabahaas dhan aada u jamciyey ayb marka wuxuu leeyahay wajamaca alxaafidu salaaxuddiin alcalaa-iyu min almuta'ahiriina xaal uu ka mid yahay mujalladan buu ururiyey kabiiran weyn fii macrifati man rawaa can abiihi can jaddihi can الnabiyi sal ll ly slam waqasamahu wuxuu u qeybiyey aqsaaman faminhu waxaa ka mida maa yacuudu damiiru wax damiirka uu u laabanayo fii qowlihi ku sugan damiirka ku sugan can jaddihi cala raawi oo u laabanayaa jiro maalan raawigii baa wuxuu yidhi fulanun ayaa la yidhi can abiihi can jaddihi can jaddi dalika raawi waay damiirka halkaas u laabana wa minhu waxaa ka mida maa yacuudu damiiru wax uu damiirka ku laabanayo fii u laabanayo fiihi isaga dhexdiisa calaa abiihi raawiga maahani aabihii u laabanayo camru bnu shucaybin can abiihi can jaddihi can jaddi abiihi waay can jaddi camrin maaha wabayana dalika wuuna caddeeyey markaas waxaqaqahu waana taxqiijiyey wakharaja wuxuuna soo saaray fii kulli tarjamatin tarjamo kasta dhexdeeda xadiidan buu kusoo saaray min marwiyihi kaas waxa uu wariyey ka mid ah bal raggan feeri marka cilmigooda iyo xusnu tasniifka intuu kala saar saaray ayuu haddana mid walbaa tarjamo walbaa hal xadiiso u keenay marka waqad lakhastu waxaan soo talkhiisiyan soo koobay waan talkhiisiyay buu leeyay kitaabahu kitaabkiisa almadkuura ee la sheegay wasidtu calayhi waxaanan ku daray taraajima taraajim kahiiratan jiddan taraajim badan oo isaga uu ka tegayna waa ku daray marka ninka muta-akhirka inuu wax sii kordhiyaa la rabaa waxba inuunanna kordhi karin ama yacni ictiraadkiisuna uunan macno badan ouna lahayn unan cilmi iyo ku dhisnayn ma fiicno waa waqti la dhuminayo wa aktaru maa in inta ugu badanoo waqaca fiihi ou dhacay maa tasalsalat fiihi waxa ay ku tasalsulay dhexdiisa alriwaayatu riwaayadu ay ku tasalsushay can il aabaa'i aabbayaalka xaggooda biarbacata cashara aban afar iyo toban aabaa inta ugu badan marka oo ay ku dhacday riwaayo kutasalsushay fulanun can abiihi can abiihi can abiihi socoto afar iyo toban baa ugu badan buu yihi ayb wuxuu ku magacaabay calam lwashyi ikhtisaaru kitaabi lwashyi lmucallam kitaabkaas marka ibnu xajar calam lwashyi ikhtisaaru kitaabi lwashyi lmucallam ayb ayb kule maqduud iyo iska ah weeyaan wain ishtaraka hnaani oo wuxuu leeyahay awqaaf maktabat lawqaaf bilmawsil qica isaga kamida laga hela waayahay wain ishtaraka hnaani laba hadday wadaagto can shaykhin sheekh yani can riwaayati shaykhin sheekhka warintiisa riwaayadii ay wadaagaan wataqadama oo hormaro mowtu axadihimaa midkood geeridiisu ay hormarto cala alaakari ka kale ay ka hormarto fa huwa asaabiqu wallaaxiqu ayaa la yihaa asaabiqu wallaaxiqu meeshaasna culuwi baa kasoo baxaya leanna laba nin oo kasoo qaad midna uu jiro toban jir ayuu sheekh xadiis uga dhageystay ninka kalena yacni lixdan jir taqriiban ama toddobaatan jir buu ahaa markuu xadiidka ka dhagaysanayo sheekh labadooda toddobaatan jirka iyo toban jirka waa isku sheekh midkan toddobaatan jirka waa dhintay markuu maqlayba waa dhintay kii toban jirka ahaa wuxuu ka dambeeyey isaga siddeetan sano matalan sagaashan sano u gaaray labadoodaas marka waxaa dhici karto ninka wiilka yar isagoo ah xadiidka maqlay in ummado badan ay ka maqli karaan isaga xadiidka oo meeshaa sanad caaliya uu kasoo baxo sheekhii hore u dhintay haddii la maro dariiqa ninkan geeridiisu dambeysay oo laaxiqa haddii dariiqiisa la maro sanad caaliya kasoo baxay soo maa haddii la weydaarto oo la maro dariiqii lasla maago odaygan dariiqiisa odaygii hore u dhintay ha laga wariye haddii la dhaho xadiidka waxa ka warinayana uu yahay nin waa damba dhashay ugu yaraan wuxuu u baahanayaa qof inuu horta u jirsado isaga odaygaas mararka qaarna inuu laba loo jirsadaa laga yaabaa hadhow marka sheekhii baa marka saddex ama labaa laga tega haddii laakiin ninka yarka ee cumrigiisa uu raagay la marana toosaa loogu xirmaa qof hal waa siday noqonaya haddii dariiqan kale la marana laba ama saddex marka saabiqa iyo laaxiqu waa nooc kamida culuwiga nisbiga ah marka wa akharu maa in inta ugu badan marka inay culamaaulxadiid aada u dabdiyeen baad arkay marka ufayaadka dadka iyo dhima- dhimashadooda iyo taariikha samaaca iyo axaadiidta la maqlay iyo waa dad aad wax u dabdiyay ahayn dadkeenii hore ayib ummaddan hadda un waxay iska noqotay dad oo yacni aan waxna dhiganin waxna aan yacni xadaaradii waa ka tagtay waa ka guurtay laakiin culamaaulxadiid waxay qori jireen samaacu waqtiguu dhacay waxaa laga yaabaa nin muxaditha inuu soo bixiyo nin uu ka maqlay xadiid afar jeer taariikhihiina oo u wada qoran yihiin oo ilena kitaabka marka u dhamaa majlis ou dhammaadaba dadkii joogayaa la qori jiray markuu dhammaada m waa la qori jiray marka dambe samaacaadkii marka kitaabka ayaa la haleeshii jiray ayb wax weyn bayna samaacaadkaas ku fadhiyeen ayb marka tadwiinka iyo qoridda iyo waxaa weeyaan in laga barto culamaa lxadiid wa akharu maa in inta ugu badanoo waqafnaa aan dul istaagnay caleyhi korkiisa min dalika kaagaas xaal uu ka mid yahay maa bayna araawiyeyni labada raawi inta u dhaxayso fiihi isaga dhexdiisa fi lwafaati dhimashadii mi-atun wa khamsuuna sanatan waa inta ugu badnayd waa boqol iyo konton sano laba raawiyo sidaas isku ah inta ugu badan een dul istaagnay wafa- wafaadkooda boqol iyo konton baa udhexaysa wadalika ana alxaafid asilafiya alxaafid asilafi abu طaahir asilafi alasbahani iskandariyu ku dhintay nin raxaal u ahaa samica minhu waxaa ka maqlay abu caliyin اlbardaniy axadu mashaayikihi mashaayikhdiisa nin ka mida isaga xadiid ka maqlay wa rawaahu canhu waana ka wariyey iyuu ka warinaana abu طaahir الsilafi wamaata wuxuuna dhintay abu caliga calaa ra'si alkhamsimia shan boqol markuu sanadku ahaa buu dhintay uma kaana marka sheikhi waa iska noolaaday waa raagay uma aakhiru asxaabi silafiyi abu daahir isilafi asxaabtiisa bisamaaci yacni kasamaaca ugu asxaab ah kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa sibdahu abalqaasim cabdaraxmaan ibna makiy wa kaanat wafaatuhu ninkaana wuxuu dhintay sanata khamsiina wa siti mi-a lix boqol iyo kontonkii hadda waa geerida waxaan ka warramay yacni nina isagoo yani abu daahir isilafi oo yaraa xadiidka laga wariyey nina wuxuu ka wariyey isagoo sii dhiman rabo waa yeelo waa shiikiisa nina wuxuu soo gaaray shiikiio muddo noolaaday ayuu dhashay kadib buu barbaaray xadiidkiibuu ka maqlay oo wuxuu ahaa ninka ugu dambeeyo xadiidka ka maqlay wuxuu dhintay lix boqol iyo kontonkii kii horena wuxuu dhintay sheekii horena shan boqol labadooda geeri marka saabiqa iyo laaxiqa boqol iyo konton baa udhaxayso wa min qadiimi dalika kaagaas kuwiisii qadiimka ah waxaa ka mid ah an albukhaariya bukhaari xadaha can tilmiidihi abilcabaas asaraaj ayuu ka wariyey shay-an wuxuu fi taariikhi wagayrihi ah wax taariikh iyo heyrkii shay-an ayuu ka wariyey fi taariikhi wagayrihi ayb ama kitaabka taariikhda iyo heyrkiisa wa maata sanata sittin wa khamsiina wa mi-ateyni buu dhintay bukhaari laba boqol iyo konton iyo lixdii wa aakhiru man xadaha qofkii ka wariyey kan ugu ka xadiiday midka ugu dambeeyey cani saraaji saraajna bisamaaci maqlitaan uga wariyey abulxasan alkhafaaf ayuu ahaa wamaata wuxuuna dhintay sanata halaain wa tisciina wa halaati mi-a saddex boqol sagaashan iyo lixdii meeqaa udhexaysa marka laba boqol konton iyo lixdii iyo saddex boqol sagaashan iyo lix marka saddex boqol konton iyo lix marka la joogaa waa boqol sano sagaashan iyo iyo marka boqol halkaasay ku go-eysaa konton iyo lixdii marka lixdan iyo lix toddobaatan iyo lix siddeetan iyo lix waa soddon sanoo kale halkaa marka afar iyo saddex isugeey marka waa toddobo marka boqol soddon iyo toddoba sana udhexayso soo maaa wagaalibu maa yaqacu wagaalibu maa shayka gaalibkii yaqacu oo dhacayo min dalika kaagaasi ana almasmuuca minhu midka laga dhegaysto xadiidka laga maqlo sheekha qad yata-aharu inuu dib u dhacaa la arkaa bacda mowti axadi raawiyeyni labada raawi midkood dhimashadiisa kadib inuu isagu daaho canhu ou isaga kadib mara zamaanan waqti xataa yasmaca minhu ilaa uu ka maqlo bacdulaxdaati dhallinyaradii yaryareyd qaar ka mida wayaciisha midkaa yarna uu noolaado bacda samaaci maqalkii kadib minhu isaga uu ka maqlay dahran dawiilan zaman dheer fayaxsulu waxaa xasilaya min majmuuci dalika intaa marka laysu geeyo naxwu hadihi lmuddati muddadan oo kale wallahu lmuwafiq yacni wuxuu leeyahay waa marka ay dhahaan waa fulanun yuusilu laxfaada bilajdaad taraajimta qaar saasay qoraayan qofku markuu intuu cimriyo oo dadkii waaweynaayo horena ay ka maqlaan kuwa yaryaroo dambena ay ka maqlayaan ayay waxay yidhaahdaan yuusilu laxfaada wiilasha awowga loo yahaybu wuxuu soo gaarsiiyaa alajdaada awowyaalka leanna ninkii haddii isagoo laba shan iyo toban jira xadiid laga maqlay ninka ka maqlayna uu yahay nin weyn ee uu iska dhinto ninkan shan iyo tobanka sana jiraana ou oo sheekha ah hadda muddo dheer ou noolaado wuxuu noolaan karaa taqriiban siddeetan sagaashan sano markuu siddeetan jir yahay haddii cunug yar ou ka maqla ka waran cunugaasi iyo wuxuu isku kabayaa marka nin awow u noqon karo ayuu wuxuu wuxuu ka dhigayaa isku sheekh labadoodii buu isku sheekh ka dhiga axfaaddii iyo ajdaadii buu isu keenayaa ayb wain rawa raawi raawigu haddii uu wariyo can ithnayni labo hadduu ka wariyo xaggooda mutafiqaylismi magacooda oo iswaafaqayo ow maca smi labi aabbaha magaciisa ow maca smi ljaddi ama awowga magaciisa ow maca anisbati ama nisbadii ayay iska waafaqayaan walam yatamayazaa mana kala soocmin bimaa kuma kala soocmin yakusu u gaar ah kullan mid kastoo minhumaa iyaga ka mida wax u gaara oo ay ku kala soocmaanna ma leh fain kaanaa haddii ay yihiin hiqatayni laba hiqo lam yadura waxma dhibaayo laba raawi oo isku magaca magacooda iyo magaca aabbaha iyo nisbada ayay iska shabahaan maalan laba qofna waaye waxay ka warinayaan nin hadhow see loo kala garanaa labadooda kee waaye qofkanka in labadooda la kala gartaa wax takhsiis ama iyaga gaar yeelayana lama hayo meeshaas marka wuxuu ku leeyahay hadday labadoodu hiqo horta yihiin dhib ma laha xayumaa daara yacni daara calaa hiqatin meel walbau ku wareego nin hiqa unbu kow ahaadaba waa kuu hiqo dhib ma laha laakiin waxaa dhiba marka haddii midna daciif yahay midna hiqa yahay ila xadiidka xukunkiisu ku xir maayo wa min dalika kaagaasi maabaa ka mid ah waqaca fi lbukhaariyi bukhaari ku dhacay dhexdiisa min riwaayatihi ka warintiisa can axmada uu ka wariyey gayra mansuubin isagoo cidna loo nisbaynin can ibni wahbinna uu ka warinayo fainahu ima axmed bnu saalix ow axmed bnu ciisa tustari ow amase can muxamedin ayuu ka warinaya gayra mansuubin can ahli lciraaqi reer ciraaqna uu ka warinaya moxamedkaas fainahu ima moxamed bnu salaam ow moxamed bnu yaxya duhliy weeyaan waqad istawcabtu dalika waan koobay arrinkaa buu leeyahay isticaab baan ku samey waan yacnii aad baan u raacraacay fi muqadamati sharxi lbukhaariyi waman araada qofka doono lidalika kaagaasi daabitan daabit qofkii u rabo kulliyan oo kulli ah yacni qaacido qofkii u rabo waayo yamtaazu bihi ou ku soocmaayo axaduhumaa midkood canil aakhari ka kale oo uga soocmaya rabo qabsa marka waa tan fa biikhtisaasihi ayishayqi sheekha la khaas noqoshadiisa almarwiyi canhu sheekha laga warinayo isaga biaxadihimaa inuu la gaar noqdo ayaa yatabayanu lmuhmalu muhmalkii uu ku caddaanaya labadan nin waa isku magac soo maaha ha sheekh bayna ka warinayaan hadda adigu nin baa meesha kugu yaallo axmed bnu fulaan can fulaan waxaad fiirinaysaa fulaankan laga warinaya markaasaad waxaad ku shakisay axmed bnu fulaankan talow hebel miya mase waa hebel mase waa hebel inaad ogaataa rabtaa midka uu yahay sheekha horta fiiri sheekhan laga warinaayo ee iyaga ka ninkan ka koreeyo sheekh saddexdan ninba sheekh u ah miyaa mase mid keliya unbuu sheekh u yahay haddii marka ikhtisaas uu yimaado mid keliya ou sheekh u yahay waa kuu caddaatay soo maa ayb walidaalika adiga markaad kutubtan hadda kutubu sita iyo aada daraaso ku samaynaysoo kale haddii aad sidaasoo kale u shakiso laba siba inaad u fiiriso waa leedahay iyaga laftooda inaad fiiriso kuwaas saddexdaa nin mid kastaa tarjamadiisa inaad fiiriso tahdiibulkamaalkaoo kale aad ka fiiriso markaad mid kasta tahdiibulkamaal ka fiiriso wuxuu ku siinayaa tahdiibulkamaalka ninka marka uu qoro rawaacan ayuu leeyahay dadkuu ka wariyo dhan uu keena mid kastaana kitaabka oo looga wariyeyna iyadoo ramsi ahbuu meesha ku qora ka kalena fiiri ka saddexaad fiiri haddii aada hesho marka sheekhaani hal nin keliya riwaayadiis haddaad aragto labada kalena aadan u arkin weliba isaga misi wuxuu sameynaa marka istiqsaa isaga waxba kama tegaayo tahdiibu tahdiibka oo kale ma ku anfacayo waa mukhtasar tahdiibu tahdiibka isagu dhowr yarow sheegaa bis qaa'imada kulligeed kama wada baxayo laakiin tahdiibulkamaalka kulli waa sheegaa waa dhici kartaa awhaam iyo wax inay ka fakadaan oo u baahanaysa markaas in dee meelo kale laga raaraadiyo laakiin inta badan adigu qaradkaaga waa ka helay meeshaas fa biikhtisaasihi marka meeshuu kasoo baxaa haddii sheekhaani marka halkaan ardaydan saddexdaa hal nin keliya un hadduu ka wariyo waad garatay marka ninkaas labada kale unbaad ka tegaysaa laakiin markay sii dhib badan tahay waxay tahay marka ay labaduba uu sheekh u yahay labadooduba hadduu sheekh u noqdo haddana maxaad fiirine kitaabka aada akrinaysa fiiri laftiisa haddaad tirmidi oo kale daraaseynayso ramsiga misi fiiri waxaa laga yaabaa ninkan labadan axmed midna inuu ka wariyo sheekhan laakiin muslim fii saxiixi muslim riwaayadiisa lagu arka midna in marka ta'bis oo ugu ramsiyey marka uu joogo adiga marka haddaad kitaabka aada daraasada ku wadaa tirmidi ou yahay waxaad samaynaysaa marka waad kala garatay jaamar leanna ninkan oo ninkan ka warinayo ka kale oo ka warinayo sheekhan tirmidi ma kusoo aroorin hadduu kusoo aroora isagaa sheegi ayb waxyaaba badana marka saas oo kale u fududaanayo haddii hadda ay adkaadaanna markaas waa un shuruuxda inaad daba ista joogtid shuruuxda weliba haddaad de bukhaari iyo muslim iyo daraasada aada ku wadana taqyiid lmuhmalka laga maarmi maayo taqyiid lmuhmalka taqyiid almuhmal waana maadada ibnu xajar u laabto marka ay arrimahaas oo kale ku yimaadaan ayb waa yahay ayb marka ninka haddii marka uu sidaas hadda waxbaan u fiirinaa uu yidhaahdo meeqa xadiisow maalinkii daraaso ku samayn karaa wax yaroo ku sameyn karaa wax yar oo ku sameyn karaa toban xadiid ka badan ma soo xallin karan haddii kale waa un qalab qalab iyo inuu wax uun iska waxyaaba inuu ka tag tago ayay noqonayn haddii shuruuxda qofka uu iskaga kaaftoomana in badan ayagaaba xallinaya shuruuxda haddii marka shuruuxdiina aan la fiirinin laakiin kutubtaasna aan daraaso loo aadin waa un waa iska nooc baraka kama duwana marka kutubtan xadiidka markaas lil baraka meeshaas aada fadhisa xalqada ajar ka hel ma xumo ayb dadka laakiin waxaa ku jaban furo innaga waxaa nugu jaban furo oo didis la yidhaahda kitaabkii goormaa laga baxaayo ayaa nugu jaban xataa yacni waxaa ka fiican mararka qaar kitaabka inaan inta laba dhammayninba laakiin dhowr mujallado isaga ka mid a haddii daraaso saxa lagu sameeyo ardaygu qaabka wax loo bartou fahma laakiin haddii maanta dhan saas waaye dhag lagu wado wax uu fahmayo mala ardayga qofkii marka waa inuu marka xadiidka wuxuu macaansan karaa marka uu kutubtiisa fahmayo kutubtiisa hadduunan fahmaynin ma macaansan karan fa biikhtisaasihi la gaar noqoshadiisa ay shaykhi buu yihi fa biikhtisaasi shaykhi sheekhi la khaas noqoshadiisa almarwiyi canhu laga warinayo biaxadihimaa midkood inuu la gaar yahay ardaynimada inuu arday u yahay kaas yatabayanu lmuhmalu ayaa muhmalku ku caddaanaya wamataa lam yatabayan goortuusan caddaanin daalika kaagaas ow kaana mukhtasan ama uu gaar la yahay bihimaa labadooda macan labadaba gaar uu la wada yahay labada waa ka wada wariyaan waa ka wada wariyaan fa ishkaaluhu shadiidun ishkaalkiisu waa waa adag yahay fa yurjacu fiihi waxaa loola noqonaya ila alqaraa'ini markaas qara-in ayaa la fiirinayaa iyo wadani اlghaalibi iyo daniga haalibka wain rawaa haddii uu wariyo can shaykhin shaykh xadiidan xadiid uu ka wariyo fajaxada shaykhu shaykhii uu diido marwiyahu marwigiisii warinaya sheekh buu xadiid ka wariyey markaasuu sheekhii diiday waa inkiray wixii laga warinayay fa in kaana haddii uu yahay marka inkaarkaasi ama jaxdigaasi jazman mid go-an haddii uu yahay kaan yaquula waaba inuu yidhaahdo kadibun calaya waa been abuurad korkayga been ayuu dusheeda ku yahay ow amase maa rawaytu haadaa ma warin ninkan aniga ow naxwa dalika fain waqaca minhu hadduu ka dhaco xaggiisa dalika kaagaas rudda dalika alkhabaru khabarkaa waa la celinayaa maxaa loo celinaana likadibi waaxidin minhumaa labadooda midkood unbaa been sheegaya ama ardayga ama sheekha laa bicaynihi cayntiisa maya midkaas lama dhihi karo walaa yakuunu dalika kaagaasna ma noqonayo ma ahaanayo qaadixan mid dhaawaco fii waaxidin mid oo minhumaa labadooda ka mida litacaarudi midkoodna maxausan u dhaawacaynin liajli tacaarudi labadooda waa isdiidan yihiin ninkanna wuxuu leey waa kaa maqlay kanna wuxuu leey maya aanan ima sheegin been waa u taaganya ayib ow amase kaana haddii uu ahaado jaxduhu diidmadiisu ixtimaalan waa mid iska ixtimaala muxtamal kaan yaquula waaba inuu yidhaahdo maa adkuru haadaa ma xasuusta kan ow amase laa acrifuhu ma garanayo yiri qubila dalika alxadiidu xadiidkaa waa la aqbalayaa fi lasax leanna ninkan isagaa iloobay ayb lianna dalika kaagaasi yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa alanis calaa nisyaani shaykhi sheekha hilmaankiisa lagu xambaarayaa sheekh inuu iloobay ayaa lagu xambaaraya calaa nisyaani shaykhi ayaa lagu xambaaraya waqiila waxaa la yidhi laa yuqbalu maba la aqbalaya liana alfarca maxaa yeeley faracu tabacun lilasli asalku tabac u yahay fi ihbaati alxadiidi xadiidka sugiddiisa bixaysu meel idaa habata aslu lxadiidi xadiidka asalkiisu hadduu sugnaado habatat riwaayatu lfarci faraca riwaayadiisu markaasay sugnaaneen fakadalika yanbagii waxaa habboon an yakuuna inuu noqdo farcan calayhi farac wa tabacan lahu mid raacayo fi taxqiiqi xagga taxqiiqa iyo hubaalka qoladan dambe iyaga wuxuu leyn maya ninkaanu raawigu waa farac sheekhu waa asal haddii sheekhiiba wax ma haayo uu leeyahay farciina wax ma haayo waa in la yidhaaha wahadaa kanina mutacaqabun mid laga daba tegayo waaye biana cadaalata alfarci faraca cadaaladiisa taqtadii waxay keenaysa sidqahu runsheegiisa wa cadamu cilmi اlasli asalka ogaan la-aantiisuna laa yunaafiihi ma anfinayso cadaaladiisa falmuhbitu muqadamun cala naafiy marka midka wax sugaayo waa laga hormarinaya midka wax diidaayo inkirayo lianna cindahu ziyaadatu cilmin wamacrifati wa amaa qiyaasu dalika arrinkaa in laga qiyaasto bishahaadati markaatida fa faasidun oo markaatida haddii asalkii ay muhalhal ou noqdo faricii marka da dabcan waa laga tegaa marka riwaayadu laakiin saas maa waa uga duwantahu rabaa inuu dhaho lianna shahaadata alfarci faraca shahaadadiisa laa tusmacu lamaba maqlaba maca alqudrati iyadoo la awoodayo calaa shahaadati اlasli asalka shahaadadiisa bikhilaafi riwaayati riwaayadaasa waa ka duwan tahay faftaraqaa way kala tageen marka yacni shahaadadii asalkii baa taagan isagoo asalkii joogo farac ma la warsana ma la warsana shahaadada ninka asalka u ah waa ninka yacni wixii isaga isha ka qaaday oo markaatidii ninka u ah ninkaasi markaatidiisa mid ka markaati kacay maa la dhegaysanaa isagoo markaatigii koowaadba rasmiga ah uu joogo maya laakiin riwaayadu saas ma aha sheekhii oo joogo ayaa ardaygii riwaayadiisa la dhegaysanaya faftaraqaa ma meeshaan marka man xadatha wanasiya ayaa la yidhaha baabkan wa fiihi waxaa kan dhexdiisa ay fii hada nawci noocan ah noocan ayaa sanafa oo fiihi ay fii hada nawci noocan sanafa daara qudniyu daara qudni wuxuu ka sanifay kitaaba man xadaha wanasiya wa fiihi waxaana ku sugan maa yadullu wax tusayo calaa taqwiyati lmadhabi saxiixi madhabta saxiixa xoojinteeda likowni kahiirin in badan ahaanshadooda minhum iyaga ka mid a xadathuu inay sheegeen biaxaadiida axaadiid awalan markii hore falamaa curidat calayhi markii loo bandhigayna lam yatadakaruuha maynan xasuusanin laakinahum liictimaadihim cuskashadooda dartiis cala aruwaati canhum kuwa ka warinaya ay uskay cuskanayaan saaruu waxay noqdeen shuyuukhdii yarwuunahaa inay warinayaan xadiidtaas can iladiina kuwii ay ka warinayaan rawowhaa canhum iyaga ka wariyey can anfusihim nafahooda laba jeeru galaa marka sheekii xadiidkan waa iloobay ardaygiina marka waa ka sheegay markaasu wuxuu leeyahay xadathanii fulanun waa ardaygiisa canii buu dhahay xadathanii fulanun canii ayb taas marka maxay ku tusaysaa in la madhabka saxiixa saas inuu yahay ka xadiidi suhayl bni abi saalixin can abihi can abi hurayrata marfuucan fi qisati shaahidi walyamiin qala cabdاlcaزiiz bn mxamed adaraawardiy wuxuu yihi xadaanii bihi rabiicaة bnu abi cabdالraxman can suhayli qaala falaqiitu suhaylan baan la kulmay fasaأltuhu canhu waan su-aalay falam yacrifhu waa garan waaye ma garanin faqultu waxaan idhi ina rabiicata rabiica xadaanii canka bikada rabiica iiga waramay xadii yani xaggaaga xadiidkan ii sheegay fakana suhaylu bacda dalika wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo xadaanii rabiicatu canii anii xadattuhu can abi bihi waqad yaqacu inuu dhaco ayaa la arkaa atasalsulu tasalsul fii mucdam اlisnaadi wanadaa'iruhu kahiiratun nadaa'irtiisuna marka way badan yihiin kan oo kale wain itafaqa ruwaatu ruwaaddu halkaan hadhow marka wuxuu rabaa inuu baabkan musalsalka kusoo galo siyaqu ladaa iyo taxamulkii hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed